raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsa qodobada ugu waawan warkeena habeennimo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in go-aankii ay qaateen xukuumadda soomaaliya ee ku aadanaa la dagaalanka musuq maasuq ee adeegada shacabka ee dowladda soomaaliyana arrimahaasi ay ku kormeeri doonto xukuumadda wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda ee puntland ayaa waxa uu eeday kulol u jeediyey madaxweynaha maamulka puntland taageerayna ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud wararka aanu ka helayno magaalada garowe ayaa sheegaya in kulan looga hadlaya ciribtirka cudurka duumada uu ka furmay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in lacagaha laga qaado shacabka soomaaliyeed dib loogu celin doono si wax loogu qabto canshuurtii laga qaaday beddelkeeda akhbaaraadka dibaddana maanta ayay ku eegtaa ololihii doorashooyinka madaxtinimada ee dalkaasi turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
adaad maqasheen waa qodobadani wararka ugu waaweynaa kusoo dhowaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda lagula xisaabtami doono go-aankii ay qaadatay ku aadanaa la dagaalanka musuqmaasuq ay weliba maaliyadda dadka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkan ka jeediyey kadib markii salaada jimcaha uu kula dukaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya masaajidka shuhaadada ee ku yaalo xarunta villa soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in go-aankii ay qaadatay xukuumadda soomaaliya uu ahaa go-aan masiiriya islamarkaana loogu adeegi doono shacabka soomaaliyeed waxaana uu sheegay nusuq maasuqu inuu qeyb uu ka yahay waxyaabaha dillooday shacabka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in lacagaha laga qaado bulshada soomaaliyeed ay noqon doonto mid dib loogu soo celi iyaga si loogu adeego wuxuuna isagu sheegay in dad iyagu qaar ay diidan yihiin cansha la bixiya canshuuraadka si loogu adeego bulshada waxaana uu sheegay in dadka qaarkood ay yihiin kuwo ka biyadiidan in hanaanka dhaqaalaha maamulka soomaaliya dib loogu soo celiyo shacabka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimahaas sharaxaya ayaa yiri ayaa loo ciga dhaanshaa ayaa soomaalidu ay dhihi jirta war ninkii war meeshaana lagu haystaa war dhibkaana ahay ninkii yira ayaa loo ciga dhaanshaa war ninka ha loo kaalmeeya la yira laakiin markaa anagu waa hadalnay ficlaan qabannay wixiina lagu kaalmeeyey sida ugu fiicnaay inaan u muujinaan tusnay dadka soomaaliyeedna waxqabadaan tusnay kuwiina kaalmeeyena abaalkoodu inaan waxaynugu kaalmeeyeen wax ku qabannay ahayne waa tusnay ayadana inaan wax qabanayno laakiin maanta waxaan dalna waxay tahay arrinta shalay golaha wasiiradu ay qaraarka go-aanka ka soo saareen aan iskaalmayna annaga waaye war annagu aan iskabno oo aan iskaalmayna waayo oo waxa yarkaa oo aan haysanno aan beeqaaminno oo sida si ugu fiican aan u isticmaalno war midka doonaya inuu waxaa yarka ah ee aan haysannay inuu wax ka reeb inaan dhaano u kaadi adiga joog dadka soomaaliyeed macquul maha amniyaan rabnaa kaalmo caalamiya inaan amnigeenna ka sugno garsoor iyo cadaaladaan rabnaa kaalmo caalami ah inaan ka sugno garsoorkeenna iyo iyo amuuraheenna si ay u dhaqangalaan sina macquulku ma aha waxaan rabaa dadka soomaaliyed inaan u sheego kow waajibaadka dowladnimadu ay ku leedahay inay bixiyaan ka dheeri weliba inay bixiyaan lacagta dowladdu ay u baahan tahay dadka soomaaliyeed ee adeegeeda gacantooda ku jirtaa in dowladda lagu kaalmeeyo lagu garab istaago lacagtaas adigana muwaadin ahaan waajibka kuga inaad bixiso dowladda waxaa waajib ku ah inay ka ilaaliso lacagtaas in gacmo khaldan ay ku dhacdo
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda maamulka puntland xasan abgaal ayaa sheegay in madaxweyne saciid cabdulaahi dani aanu isagu dooneyn in puntland ay horumarkeeda wax badan ay sii tallaabsato wasiir abgaal ayaa sheegay in maamulka puntland oo haatan madaxweyne uu ka yahay saciid cabdulaahi dani inta badan uu diiday mashaariicdii laga hirgelin lahaa deegaanada puntland isla markaana xubnaha golaha wasiiradu keliya amar ku siiyo waxa isagu rabo islamarkaana aysan jirin tixgelin dhinaca golaha wasiirada wasiir abgaalo ayaa sheegay in maamulka puntland sidoo kale uu ku daliilayo madaxweyne saciid cabdulaahi dani in qorshaha ugu deegsan muddada shanta sano ay weliba inta xafiiska uu joogan ahayn qorsho islamarkaana isagu yahay ninkii inta badan ka biyadiidan horumarka puntland waxaana wasiirkii hore wasaaradda maaliyadda uu taageeray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu sheegay in puntland dhaqaalihii lagu bixin lahaa islamarkaana horumarkeeda ay diyaar u tahay dowladda dhexe ee soomaaliya waa kan wasiirkii hore wasaaradda maaliyadda oo arrimahaasi ka hadlaya
iska wada hadalka lagana wada hadlo labada qodob oo laysku hayo labadaas qodob oo ah dastuurka iyo eight january oo muqadas ah inay sideedu u dhacdo inay muqadas tahay labadaa qodob in laysku hayo haddii labadaa qodob laga wada hadlo cid consuls ka wada hadlaysaa ma jirto cid consuls haystaana ma jirdho doorashooyinta degmooyinka inay dhacaanna wax macno badan ah oo diidma ah ma jirdho wax fara badan oo qaladaad ah wax fara badan oo ummad la ysku diray wax fara badan oo qabaa'il ree hebel baa kaa badan la yidhi wax fara badan oo been la sheego gadaal ka soo bixi doona waxaas way leedahay iyo problemskeeda way leedahay laakiin cid haysataa ma jirto waxaa ka horaysa in madaxweynuhu soo fadhiisto oo wadahadalka galo waxa laga cabanay inuu wadahadalka galo hadduu diido mas-uuliyaddeeda isaga qaadaya internationalka isimada waxgaradka dowladda federaalka waa ogaanayaan in cidda wax diidan war sharciga aan ka wada hadalno iyo dastuurka aan ku wada hadalno cidda diidan saciid cabdullahi dani weeye wixii ka yimaada mas-uuliyaddeedan isagaa leh qodobkaasna intaasaan ka hadlayaa qodobka kale oo dowladda federaalka ah saciid wuxuu eedeeyey dowladda federaalka ah wuxuu madaxweyne xasan sheekh ku eedeeyey iyo ra-isul wasaare xamse inay puntland duminayaan waxaa cajiib ahayd in siciid yidhi madaxweyne xasan kii wuxuu ku jiray dadkii ka hor yimi dimuqraadiyaddii la waday waxaa siciid aniga afkiisa xasan shiraab gaale iga yidhi siciid wuxuu aniga igu yidhi aniga waxaan ahaa dadkii ka soo horjeeday kii arrimihii doorashooyinka anuu igu yidhi oo ka shaqeeyey meesha la yihahda qardho maantana wuxuu ku eedaynayaa xasan hadduuse xasan uu yidhi waxaan ku ogaa federaal diid baan ku ogaa buu yidhi waxaan aaminsanahay waxa uu dowladda federaalka laysku hayo inay yihiin siciid ku hayo dana khaasa danahaasi maxay yihiin kow wuxuu doonay ra-iisul wasaare waa waaye labo dana khaasuu raadiye oo shakhsiyeed iyadiina waa waaye haddii ay jiraan wax laysku qabanayo oo jira oo puntland ah waa la sheegi lahaa waa la sheegi laha dalku siciid keliya ma aha waa la sheegi lahaa midda kale dowladda federaalka ma aha wax laysku xuuxiyo sidii xilligii kacaankii kacaandiid weeye in lays yidhaha ma aha waa dowladdii aan halkan wixii lookaa ka dhacday oo siciid ka doontay kursiga waa dowladdii afartan iyo sideeddii halkan ka tegay ee xildhibaan oo isimadii dhaqanka iyo dadkii soo jireenka ahaa iyo ummaddii reer puntland wixii siciid uu wax kaga qaatay la ogaa weeye u aaday hadduu madaxweyne ka noqon lahaa waa ficnaan lahayd haddii qof kale madaxweyne ka noqdo waa xun tahay tantii ka horeysay farmaajo waa ogeydeen waxay isku hayeen waa ogeyd isagaa la diriirayay farmaajaa bedelayaa buu yidhi marka waxaa muuqanaysaa waxa siciid iyo dowladda federaalka isku hayaaneen inay tahay wax siciid u gaare eh wax puntland u gaara ma aha
kulan looga hadlayay sidii loo dabargoyn lahaa cudurka duumada islamarkaana qeyb ay ka ahayn wasaaradda caafimaadka puntland iyo weliba w h o iyo weliba qeybo ka mid a dhakhaatiirta puntland ayaa lagu qabtay garowe sida warkan waryaheena magaaladaasi uu noogu soo diray waxaa maanta xarunta dhexe ee wasaaradda caafimaadka puntland ka furmay shirka duweegista iyo qorsheynta degmooyinka ciribtirka cudurka duumada ee puntland shirka waxaa ka soo qayb galay hay-adda w h o unisef ururada maxalliga ah iyo wasaaradda caafimaadka heer degmo iyo heer gobol waxaana uu socon doonaa muddo laba maalmood ah doctor cabdikariim xuseen xasan madaxa cudurka duumada wasaaradda caafimaadka puntland oo shirka furitaankiisii ka hadlay ayaa yidhi
eliminationkuna waxaa weeye faceka eliminationka iyo degmooyinka ku habboon da sidii qorshe looga samaysan lahaa degmooyin awala hore uga socotay baa jirta sida degmada burtinle iyo goldogob iyo hadda goordhow aan ka bilownay bandarbayla eyl iyo garowe dhammaanba dadkii meelaha ka yimid way joogaan xogtana wayna siin doonaan markii shirka uu inoo bilowdo waxaan ka rajaynaynaa inaan declaration kala samayno oo aan gaadhsiino toban shirka gabagabadiisa toban ama wax ka badan inaan gaadhsiino labada kun iyo afartana ilaa toddobiyo toban degma aan gaadhsiino cabdirasaaq abshir xirsi oo isna ka mid ah madaxda wasaaradda caafimaadka puntland ayaa goobtaasna ka hadlay laariya tiimka waxaan u mahadnaqayaa w h o iyo unisef tiimka oo soo organays gareeyey
wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu ka wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa kaga qeybgelaya dalka sacuudi arabiya shirkii wadamada baanka islaamka ah ee ka dhacaya dalkaasi wasiirka wasaaradda maaliyadda ah ayaa qeyb ka noqonaya kulankaasi oo looga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha dhinaca maaliyadda ee ka jira wadamada carabta ee islaamka wasiirka ayaa shirkaasi waxa uu ka jeediyey qodobo qodbo dhinacyo badan taabanaysa kaga hadlaya xaaladda dhaqaalaha dalka soomaaliya ee sida loogu bahan wadamada carabta ee duniyada islaamka sidii loo taakuleyn lahaa soomaaliya sidii caadiga ay isugu taagto mar kale wasiirka ayaa kulamo qaargaara la yeeshay wasiirada maaliyadda ee wadamada carabta islaamka ee kulankaasi ka qeybgelayay iyagoona u ballanqaaday in dowladaha islaamku iyo bankiga islaamka ay qeyb ay ka qaadan doonaan dhaqaalaha soomaaliya lagu yaabo islamarkaana dib loogu soo dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka soomaaliya guud ahaana warkii habeenimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan kheertana dhegeysanaysa caawanaginta
wararka adla haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel